ina lilahi waina ilayhi raajicuun ilaahay subxaana wa tacaala ayaan awaamirtiisa iyo qadarkiisan u hogaansannahay qalbiga ilaahay wuxuu dadka siiya asagaa leh waxuu qaatana asagaa iska leh naf kastana waktigii ugu talagalay ayay go-da ishana way ilimayn qalbigana waa murugoon kumana hadlayno wuxuu ilaahay raalli ka yahay mooyaan wax kale laakiin walaalkan sheeh maxamed daa-uud raximahullahu raxmatan waasica tegitaankiisa waan ka murgaysannahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ooga barinaynaa inuu ilaahay jannada firdows ilaahay geliyo ilaahay dembiyihiisa dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala maca annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa waxasuna ulaaika rafiiqa ku ilahay yiri zumrada ilaahay inuu geliyo maadaama uu abration ku geeriyooday waxaan u rajaynaynaa ilahay inuu shuhadaai uu ka dhigo dadka geerida noocaa ku dhint siduu nabigana noo sheegay waxaa la rajaynayaa rajo wanaagsan ayaa la rajaynaya ilahay subxaana wa tacala kitaabkiisa midig allah ka siiyo qowlka xaqan allah ku sugo ilaahayna anagu naga tegey ee ehelku ka tegey iyo qaraabadii iyo ardaydii iyo tacliintii uu waday ilaahay badiilkii khayrna allahna siiyo sabr iyo iimaanna ehelkii iyo qaraabadii allaha siiyo allah ku irsaaqo ilaahay subxaana wa tacaala badiil khayrla allah subxaana wa tacaala allahana siiyo allah u dambi dhaafo ina lilahi waina ilayhi raajicuun